ardaydii rasa afar kun iyo saddex boqol iyo guud ahaan anfadheetay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare fasalka toban i lamaad dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo oo dha sanadkuun la deersiiyi doonaa degmooyin horey naniindeersina imtixaanka wasiirka wasaarada walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayuu u heliyaayeen wasiir ku-xigeenka wasaarada walbarashada agaasimaha guud ee wasaarada iyo waliba magaalada baydhabo ka daafurana imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare fasalka tomi lamaad waxaana kumid ah ardayda geekan fadheetay imtixaankaee magaalada baydhabo iyo waliba iyo ku hadlana sadayo iyo dareensho bismillaah maya mibilare axmed qadar maxamed saxaaq geeka maybaana bilaawadahaye imtixaanka finalka ee form for insha allah may baraje int imtixaankan ilaahnay kuweelamid oo dhammaan ummad soomaaliyeed intay bagalahayta ka guulaysadaan insha allah may filaane asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu magacay may baleeray abwaan xasan ibraahim maxamed eed iyadan kadhowmaha insha allah geega maybwa mayban bilaawadahaye aragahaytan imtixaankii dowladka ilaahay mayba rajeeyana intuusan infudusahay imtixaanka maybwa may leeray every person he is found a rage higher life wala nung rooraan saas leeyo marka mayba maleyay intii oo maybwa macalimiintii iyo ardayda iyo walaahasayti si qalbi wanaagsan lan wada taga isigna mayba siin eray maadaama oo markasta isigna dhiirgeliyaasan oo baraha bulshada mayba waa una maydhiyaha nijeesan eed iyo eeda mayba waa mayleerayso siinka mahadnagaana maylaaray insha allah haddana mayba galfaday imtixaanka mayba ku mid ah ardayda geegis ubiyahayta oona bilaawadaha imtixaanka shahaadiga ee form four marka mayba lahaa dhammaan intii oo arday galahayt imtixaankan ilaahay anfududahay mabarajeyna dhammaantana baguul wasiirka wasaarada walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba uusa hambalyan diray dhammaan ardaydan fadheetay imtixaanka waalidiinta iyo weliba macalimiinta walhabareen waliba sidoo kale uusa bogaadiyey doorka wasaarada walbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya iyo deersadii imtixaanka shahaadiga degmooyinka horey inindiirna sida degmada qasar dheere buurxakaba walaweyn iyo weliba marka aad iyo aad ay noo tahay maalin weyn taasoo ah in ardadii dugsiga sare maanta ay u fadhiisteen imtixaankii shahaadiga ahaa oo in muddo laga soo shaqeeyey juhdi badan la soo geliyey taasoo ay qayb weyn ka qaadatay wasaaradda waxbarashada ee federaal sida wasiirka uu sheegayba deegaano oo weligood aan la tegin ama imtixaankii aan gaarin la gaarsiiyey sida degmada qasax dheere iyo meelaha kaleba oo dowladda koonfur galbeed ka tirsan waxaan leenahay ciddii ka shaqaysay ugu sarreeyo wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka wasiir faarax iyo wasiir dowlaha wasaaradda dhammaan juhdiga ay geliyeen in imtixaankan uu gaaro ardada dhammaysatay dugsiga sare si imtixaankooda ay ugu galaan magaalooyinkii loo asteeyey goobihii loo asteeyey alxamdulilah waxaan xaqiijinaynaa maanta taarikhdu ay tahay labaatan iyo toddobada bisha meey labada kun labaatan iyo saddexda in ardadii ay u fadhiisteen insha allah daqiiqada kadibna ay u bilaaban doono imtixaankii waxaan u rajaynaynaa ardada dhammaan inay soo hooyaan guul ay ku guulaystaan imtixaankii ayna gaaraan xeerarkii ugu sarreeya insha allah waxaan rajaynaynaa waxbarashadii maadaama juhdigaas la geliyey waxaa maxaddaas iskale dhammaan waalidiinta ardada iyo maamulayaasha iskuullada iyo cid allaal ciddii ka qayb qaadatay in ardadaas ay maanta heerkan ay soo gaarto waxaan leenahay insha allah tacliinta meesha maanta ay marayso waa meel aad iyo aad mudan alxamdullah ilahi loogu mahadiyo oo waqti badan la soo geliyey waxaa jiri jirta mar oo imtixaano kala duwan yani dowladaha ama mataqana yani gobollada ay kala galaan laakiin alxamdulilah waxaa noo muuqata mataqana dowladnimo in imtixaan shahaadi hal mar heer qaran loo fariisto oo heer degmo heer gobolba hal maalin hal saacad loo wada fariisto oo mataqana daafurkiisina hal mar uu dhaco sidoo kale mataqana maanta waxaa fadhiisanaya dhammaan gobollada ama dowlad goboleedyada mataqana soomaaliya iyo caasimadda muqdisho annaga ka dowlad goboleedka mataqana koonfur galbeed waxaan u taagannahay inaan insha allah wax walba mataqana waxbarashadii heerka maanta ay soo gaartay inaan dhiirigelintaas iyo midqan wanaagaas laga shaqeeyo ardadan waxaan u rajaynaynaa inay soo hooyaan guul iyo midqaana imtixaanka ilaahi subxana wa taala inuu u fududeeyo ay gaaraan kaalimihii ugu sarreeya insha allah ilaah idinkiis waxaan leenahay imtixaanka waa noo dahfuran yahay